Deeqdan raashinka ah ayaa loo qaybiyay qoysas gaaraya saddex boqol iyo lixdan qoys kuwaas oo ah qoysaska danyarta ah ee ku nool xaafadda Daami ee magaalada Hargeysa. Deeqdan ayaa ka timid madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Coro taasi oo lagu kaabayo dadka danyarta ah ee ku nool deegaanada maamulka Somaliland. Goobta lagu qaybiyay deeqdan raashinka ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha magaalada Hargeysa, qaar ka mid ah xildhibaanada, waxgaradka, odayaasha dhaqanka, dhalinyarada xaafadda Daami ee magaalada Hargeysa. Ugu horeyn, Cabdiraxmaan Axmed guddoomiyaha magaalada Hargeysa oo madasha ka hadlay ayaa bulshada ugu baaqay in ay iyaguna is caawiyaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan tahayna waqtiga ugu wanaagsan ee qof la caawiyo.
ee idin xasuustay maalintan barakaysan ee ku jirta bishan barakaysan walaalayaal annaga dawlad hoose ka ahaan waa noo farxad in dadka iyaga baahan ee deggan xaafaddan daami in deeqdani soo gaadho oo ay ka soo gaadho madaxweynahoodii ay doorteen iyagu ilaahay idankiina saa xildhibaanku sheegay rabadaanta rabadaanteeda innagoo sidan ka tamar fiican ayay kun iyo in ka badan qoys in wax la gaadhsiiyo lagu guulaysan doonaa madaxweynaha khayr allaha siiyo waxaan walaalayaal intaa idinku darayaa waxaan ahaa kow raggii halkan ka odhan jiray waar ilaa aad matalaad ku yeelato golayaasha codkaaga la maqli maayo waan idinka mahadnaqayaa walaalkay barkhad inaad doorateen isna waan uga mahadnaqayaa inaannu idin ilaawin oo uu har iyo habeen idiin girifgirif leeyahay isna waan uga mahadnaqayaa isagaa codkiinna qaaday isagaa baahidiinna sheegay isagaa madaxweynaha gaadhsiiyey intaa wax loo dhigaa miyay jirtaa waxaan rajaynayaa de waata la yidhi doorashada xilligeedaa la qabanayaa doorka dambana inay ka badatay insha allahu tacaalaa oo ilaahay idankii isagu hadduu u baahdana ugu celisaan golaha deegaankana aa keentaan mid idinku matela insha allah waxaan idin odhanayaa dad wanaagsan baa tiino aniga waa xaafadaydiyo waan idin garanayaayo ninkaanan garanaya aabihii baan garanayaa ka yar walaalkii baan garanayaa taariikhda halkani leedayna nin garanaya baan ahay halkan waxaa waxaa yimaada oo isaga oo areeraha igaga yimaada nin maan aqoon halkan dad wanaagsan oo sharaf badan baa deggan oo aanan ogahay raashin ka yar si sharaf leh oo bilaa hadala oon ciidanka dhib ku ahayn in qof walba intii uu xaqa u lahaa kaarkiisa ku qaadanayo gurigiisana nabad ku geysanaya qaar ka mid ah waxgaradka odayaasha dhaqanka iyo dhalinyaradii ka qayb gashay madasha lagu qaybinayay deeqda raashinka ah ee ka timid madaxweynaha Somaliland looguna talagalay dadka danyarta ah ee ku nool xaafadda Daami ee magaalada Hargeysa ayaa u mahadceliyay madaxweynaha Somaliland in maanta aynu joogno goobtii shalay toole aynu ugu wanqalaynay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland markii uu musharaxa ahaa maanta waxa uu waxa weeye keenay madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland in uu aftir u sameeyo 360 qoys oo degan deegaanka Daami oo isugu jira agoon rajay danyar iyo dad aan waxba haysan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo isagu ku deeqay raashinkaas maanta la gaarsiiyay dadka dadkeenna ah ee u baahnaa run ahaantii inta in ka badan ayay u baahan yihiin mar haddii intan la helay insha allahu tacaala intaa inka badanna waa la heli madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ayaan ugu mahad celinaynaa raashinka uu soo gaadhsiiyey danyartaa degan xaafadda daami oo runtii wakhti rabadaana oo ay u baahnaayeen afur soo gaadhsiiyey waxaa si habsami leh inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan u soconaya deeqbixinta iyo garbistaagga loo sameynayo dadka danyarta ah ee ku nool guud ahaan deegaanada maamulka somalilan